bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caawo iyo daljir waa siddeed tobanka bisha labiy tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo sheegay in hantidii ummadda loo isticmaalay dano gaara islamarkaasna ka hadlay qorshihiisa waxqabad haddii loo doorto madaxweynaha soomaaliya maamulka gobolka mudug oo magacaabay guddi dhinaca abaaraha ah urro u oleeya qoondada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya oo gaalkacyo ku shiray jubbalandna oo al-shabaab ku eedaysay in ay afduubteen islamarkaasna xoolahoodii ay dhaceen dad shacaba boqor cabdulaahi dabagoye oo ka hadlay isbeddel lagu sameeyey awooddiisa saxiix dhallinyaro shir uga furmay magaalada garowe waa sida dareenka shacabka boosaaso ee ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya maxaad kala socotaa waxqabadka isbitaalka manhel qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wuxuuna idiinka imanayaa barnaamijka xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaa dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyadoo ciddii barnaamijkan u dhaafan ay mar kale kaga bogan karayaan websiteka radio daljir dotcom anigo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya caawo iyo daljir ra-isul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ee soomaaliya oo madaxweynaha ka ah allah u naxariistay cabdullaahi yuusuf axmed cali maxamed geedi oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka soomaaliya haatanna ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in hantidii ummadda loo isticmaalay dana gaara iyo weliba isamarin cali maxamed geedi waxa uu sheegay in uu jiro musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jira dowladda iminka haysa xukunka soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha doorashadiisa iyo waxyaabaha u qorshaysan in uu qabto haddii loo doorto xilka ugu sarreeya ee madaxtinimada soomaaliya weliya xasan haykal oo ku sugan stuudiya daljir ee magaalada boosaaso ayuuna khadka telefoonka ugu warramay bismi illahi raxmaan iraxiim waa mahad celinayaa bahda iyo shaqaalaha radio daljir su-aasha aad weydiisay waxaan anigu soo qabtay iyo taariikhdii waktigii aan ra-iisul wasaaraha ahay inaad idinku sheegtaan oo ummaddu sheegtay aheyd aniga hadda haddii lay weydiiyo waa laga fiican yahay ha yeeshee haddaadba su-aasha keentay xukuumaddaydii oo madaxweynaha ka ahay allah unaxariistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf waa tii soo nooleysay qarannimada soomaaliyeed oo kursigii qaranka dhigtay aqalka madaxtooyada viila soomaaliya muqdisho looga taliyo soo dalka ciidan qaran ayaan dhisnay oo dawladihii naga dambeeyey ay dayaceen kala direen intooda badan inkastoon ku faraxsanahay oo kuwa maanta qaranka u shaqaynayba ay yihiin intii ka hartay ciidamadii la kala diray ee soomaalinimada aan ku dhisnay oon beel ahayn oon gobol ahayn ee laga soo ururiyey dhammaan gobolada dalka ha ahaadaano militariga ha ahaadaano booliiska ha ahaadaano nabad sugidda iyo ciidanka asluubtada taariikhda ayay ku jirtaa iyaduna dekeda dalaalaysa ee muqdishiye aeroboortka xukuumadeyda ayaa hagaajisay bangiga dhexe iyo wasaaradda boostada iyo dhismooyin fara badan oo ay leedahay dawladdu oo ku yaalla caasimada sidoo kale baasaboorka soomaaliyeed oon xasuusto markii aan sameynayna in dadku riyo u malaynayay wuxuu ahay baasa dalka afartan iyo lixaad ayay soomaaliya heeda ee samaysata electronic passport iyadoo dawlado naga waaweyn ama naga culays badan ama dawlado xasiloon oon dalkooda xasilado iyo dhibaatooyin ka jirin ayna lahayn basabortka loo yaqaano electronic passport ayaan ku mintiday inuu astaan qaran u noqdo dadka iyo dalka halkii wixii naga horeeyey suuqyada iyo dukaanada iyo makhaayadaha laga soo iibin jira baasaboortka qaranka soomaaliyeed mid lagu tilmaamayo oo waqtigiisi dhacay oo lumay marka ma tirin kale anigu laakiin intaas inta ka qaadataan shacbiga soomaaliyeedna waa sida idinkuna raadiya wixii aan uga duwanaa intii iga horeysay ama iga dambaysaba waayahay xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray qeyb baa ka aheyd adiga iyo madaxweynihii hore allah unaxariista cabdilaahi yuusuf laba jeer baa isqabateen maxay tahay waxyaabaha isku qabateen madax wada shaqaysaay shaqada ka dhexaysa ayaa isu keenaysa oo midba si uu arki karaa laakiin aniga madaxweyne cabdullahi yuusuf allah unaxariista ma dagaalamin shaqadan sidaanay ku habboon tahay iyo sidaanay ku habboon tahay ayaa dhexdeena martay saddex sano ayaan wada shaqaynaynaa haddii aan dagaalamaynana saddex sano ma wada shaqayneyn waxaan ahay ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeray waktiyadii kumeel gaarka ee dalku soo maray ama haddaba marka xilkuna waa meerto qof iskale ama madaxweyne ha ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado ama baarlamaan ha ahaadee ma jiro waktiga alla kuu qoray haynaysaa waktiga alla kuu qoray ayaa lagu xisaabinayaa waxaad faa'iido keentay iyo waxaad khasaaro keentay marka taasna shacbiga soomaaliya waa la weydiinaya waayahay dadka siyaasadaada dhaliila waxay kugu eedeeyaan hantidii qaranka muddadii ra-iisul wasaaraha aad dalka ka ahayd aad lunsantay marka iyadoo xukuumadaadii aad ra-iisul wasaaraha ka ahayd ballanqaadyo badan ay samaysay wax badanna aysan ka fulin arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa dad siyaasadda iiga soo horjeeda ah waxay rabaan ay sheegi karaan laakiin cali maxamed geedi haddau hatin hanti dhunsaday ururada beesha caalamka ee u xil saaran ilaalinta musuq maasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweynaha ee ummaduhu leeyihiin ayaa iguu soo qori lahay documentiga caalamiga ah ee lagu soo qoro ciddii loo arkay inay wax isdaba marisay ama wax wax ku dheeshay ama hanti boobtay marka anigu waxaan aaminsanahay weligay layguma soo qorin laakiin qof siyaasad iiga soo horjeeda ama qoys siyaasad iiga soo horjeeda waw raboo dacaayada waa samay kariyaa taasna anigu qiimo u yeeli maayo
waayahay sidaa la socotidba maalmihii u dambeeyey waxaa ka muran uu ka taagan yahay xubnaha aqalka hoose ee doorashada soomaaliya ee baarlamanka soomaaliya sideed iyo labaatanka bishan waxaa lagu madalsan yahay in doorashadii madaxweynaha ay dhacdo maxay kula muuqataa musuq maasuqan la sheegayo iyo xubnaha aqalka hoose iyo siday wax u socdaan horta waqti doorasho dhacaysa weli lama yaqaano oo lama goynin baarlamaankii labadii aqal ayaan weli dhamaystirmin waxaan weli la xallin dacwooyin fara badan oo laga soo gudbiyay goobaha doorashooyinka ka dhaceen dowlad goboleedyada munaasabado iyo goobo kala duwan ayaan ku sheegay soomaali badan oo mas-uuliyiinuna ku sheegtay ama musharaxiinuhu ama waxgaradka soomaaliyeedba dalkan sida loogu dheelay boobka hantida qaranka meel kastaan ka sheegnay shalaana ugu ugu dambaysay waxay ummaddu wada laheeday in dad iska qaatee jeebkooda ku shubtaan waxaan umalaynayaa wax ummadu leedahay oo qaran leeyahay ma dhumaan maalin maalmaha kamid a in lagu soo celin doono gacanta dawladda iyo gacanta ummadda soomaaliyeed aan aaminsanahay inay imaan doonto lacagaha iyo dhaqaalaha lagu bixinayo laaluushka iyo musuq maasuqa ee kuraasta lagu gadayo ee lagu dulminayo beelaha soomaaliyeed ee xaqoodii ay ulahaayeen inay wakiiladooda siyaasadeed doortaan loo doorayo mid aan deegaankaw ka dhashay iyo dadkaw ka dhashay wax u qabanayn ee u shaqaynaya koox danagaar u fushanaysa dalkana baabiisay arrintaas in laga hortagaan qabaa halka lacagtaas iyo dhaqaalaha faraha badan leh ee lagu bixinayo wadada xaaraanta ay ka baahan yihiin oo ka gaajoon yihiin oo ka ooman yihiin ciidamada qaranka ee soomaaliyeed ee beerka iyo a iyo xabadka u dhigaya xabadda ee ka difaacaya cadowga dalka ee afar iyo labaatanka saac u taagan jidadka ilaalinta sharafka iyo amniga iyo karaamada shacbiga soomaaliyeed iyo dawladdaba inta ay ka baahan yihiin shaqaalihii dawladdu ka baahan yihiin ilaa baarlamaankii iyo mas-uuliyiintii ay ka baahan yihiin iyo garsoorkii taas waxaan u arkaa midaan laysku cafi doonin shacbiga soomaaliyeedna uuna cafi doonin natiijada kasoo baxdana waa tan hadda adduunkuna uu ka tayla dhaaminayo annaguna aan sheegayno dadkii xuquuqda lahay ee beelaha soomaaliyeed ahaa ha ahaadaano meel kasta ha joogaane waa arrin banaanka taalla waa arrin aan la dafari karin waa arrin xalkeeda laga rabo shacbiga soomaaliyeed inuu ogaado dadka mas-uuliyadda loo diibaahay inayna dalka dadka iyagu lahayn keligoodna ka talin laakiin loo diiday inay furaha u hayaan waa tahay ugu dambeyntii gedi maadaama aad tahay musharax u taagan qabashada xilka ugu sarreeya ee talada dalka maxay tahay waxyaabaha aad isleedahay haddii aad ku guulaysatid kursiga madaxtinimo ee dalka waad qabanaysaa oo kuu qorshaysan haddii ilaahay igu guuleeyo soomaaliya ay doorato ay danteeda ka aragta cali maxamed geedi inuu meel marin karo qarankaana la difaaci karo sharafkana la soo celin karo ubadka soo koraya iyo jiilalka soo socdana loo jid fali karo waxaan isleeyahay mudnaanta koodaad haddii xukuumadayda aan dhiso waxay siin doontaa ilaahay idankiisa amniga iyo difaaca dalka dalku aad una difaacnayn oo xuduudihiisa badda iyo cirka iyo dhulka una difaacnayn haddii amnigiisa guduhu uuna difaacnayn wax la qaban kara ma jiraan marka inaan amniga iyo difaaca qaranka mudnaanta koowaad siiyo oo macnuhu yahay inaan dhisno ciidamo qaran soomaaliya leeyahay oo difaaca dalka iyo dadka iyo diinta oo lagu dhaafo inaan dhisno waxaana dhisaya ciidankaas xukuumadda aan dhisi doono noqon doonta haddii allah idnoo guulaysto mid ay shacbiga soomaaliyeed kale ku leeyihiin waxaa ragaadiyey oo bartay dalkan dawlad la leeyahay idinkaadoo dadkaale eed qeyb kooxu leedahay oo ayna tala kulahayn shacbigu oo afar qof ama shan qofood oo qol isku firtaahay ay rabaan inay ka taliyaan aayihii iyo mustaqbalkii dalka soomaaliya oo dhowr iyo toban milyan ah taas waxaan ku bedeli doonaa ilaahay idankiisa dawlad soomaaliyeed oo soomaalidu wada leedahoo cid gaar ula ina jirin amnigii difaaca inaan wax ka bedelo haddii dalku ammaan noqdo oo difaacan yahay oo amnigiisu sugan iyo uu xasiloon yahay waxaan shaki ku jirin in ummadda soomaaliya ay tahay ummad karti badan oo shaqaysanaysa sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay in mashaariic iyo dhaqaalo loo raadiyo ay maalgashadaan in khayraadka dalka ceegaado ka buuxa laga laga faa'iideeyo kaasna wuxuu ahaa cali maxamed geedi isla wararkii doorashada ayaan ku guda jirnaayay boqor cabdulaahi axmed cali oo ka mid ah ismada waaweyn ee puntland oo saaka soo booqday stuudiyaha daljir ee magaalada garowe ayaa ka hadlay arrimo la xidhiidha dhinaca xubnaha uu isagu saxiixo waxa uuna sheegay inuu saddex xubnood isagoo awood u leeyahay saxiixooda kuwaasoo ka soo jeeda gobolka cayn iyo deegaano kale boqor cabdulaahi ayaa beeniyey warar sheegaya in boqorku uu saxiixay hal xubin oo baarlamaanka dowladda dhexe taas oo wax kama jiraan ku tilmaamay waxaana uu warramay weliya cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan stuudiyaha daljir ee garowe bismi illaahi raxmaan raxiim dadka ay maqlaya iyo dadka xogogaalkaaba oo kuna saabsan doorashooyinkan khalkhalka ku jiro ee dadka mas-uuliyiinta ay khalkhalka gelinayaan waxaan dhegaystay guddoomiyihii guddiga doorashada khaliif aw cali warbixintiisii oo ahayd bahan ogaaleed hal saxiixay lahayd buu yidhi horta waxaa la yidhi hadal waxaa ugu liita been la garanayo qofku markuu been sheegayo haddaan la ogeyn la garanayo inay been tahay qiimay la leedahay dadka haddiise wixii maqlaya iyo wixii ogiba garanayaan inay been tahay waa hadalka hadal la sheego ugu liita guddoomiyaha khaliif wuu og yahay inaan saddex xubnood saxiixi jiray xubin axmed garaad oo maxamuud haash cumaray la saxiixay iyo laba bahan mugaaleeda markaa taa saxiixay laba kun iyo labiyo tobankii haddana markii uu xaaji uu dhintay gabadhii saada dhimatay soo buuxi baa la yidhi waxaan ku buuxiyey xaaji kaafe xaaji kaafe baa dhintay waxaan ku buuxiyey maxamed xibsi khaalid intaasoo saxiixa waa horyaalin warqadii madashu qortay inaan saddex saxiix jiray ra-isul baarlamaanka ku qoray oo afkii madasha ku hadlaya khaliif waa horyaalin warqadii madaxweyne ku-xigeenku qoray iyadoo madaxweynuhu maqan yahay oo sidaa cadaynaysa waa horta shahaadadii madaxweynaha federaalku qoray ee waktigaa laba kun iyo labiyo tobankii ee raggii wax saxiixay lagu hambaliyeynayeyna way horta bahanugaaleed ka uu leeyahay hal saxiixay leedahay ugaas cabdillaahi allah ya raxma yaa hal saxiixay kursi anna laba bahanugaaleed iyo mid axmed garadaa saxiixay intaa isagoo og yaa markii ugaasku dhintay walaalkii saleebaan ciise nuur yaanu aniga isaba kale warqad u qoray waxaanu nidhi kursigiini saas u saxiixdo saxiixa halkaa warqada la qoray kursigiinunba saxiixdaaba ku qoran sheekh khaliifna wuxuu yihi ninkii na wacdii jiray aada ilaahay uga yaabi jiray aada noo wacdii jiray waxaa garanayaa waxaa bedelay waktiga jooga iyo walxamiirka socda iyo bilaadatan iibsiga iyo iibka ku dhacaysa shiikii wax ka bedelay horta waxaan leeyahay ilaahay dembiga uu meesha ka galay ha ka dhaaf aniguna intaasuu baan caddaynaya anaa saxiixo ahaa oo tiradaa saxiixayay wakiilka ugaaskuna ugaaskuna waa hal buu saxiixi jiray isaguna kursigii un baanu u ansixinay inuu saxiixo saasaa sheekh khaliif leeyahay baanugaana saxiixay leedahay boqol iyo shan iyo soddonka kuma jir uu cuskadaa dee markaa saddex saxiixay horeba kuma jirin oo woog yahay khaliif marka waxaan leeyahay marka hore cabdiwelina xaggan kaga jiraa dagaalkii oo igu wadaa waxa dhib ahoo loo geysana garan maayo cabdiweli isagaa ku khudbadayn jiray ninkaasa dadka isu celiyay isagaa saxiix allahu ma aha isagaa madaxagaya markii hore bilaadi unbaa bedeshay hadda marka waxaan kaga baxayaa khaliif warkaa u sheegay dadkaan u sheegayaa inay sidaa ahayna sidaan sheegaya tahay dadkuna waa ogyahay oo dadkao dhan waa ogyahay badidiisu intii puntland iyo intii warka maqashay iyo intii saxaafadaha wax ka maqashayba saasay u ogyihiin waxaan kaga baxayaa beeni ma socoto runtu baa soconaysa aqal weyn oo beena irbad bun run abaa dumaysa aqalkaa weyn ee beenta ah inaga daaya sheekh khaliif iyo cabdiweliyow labadiiba waa run ismaale horta marka hore sharciga madaf soo saartay waxa weeye laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta mid kursi walba meeshii lahayd baa ku fadhiyaysa gudaheedana uga tartamaysa marka hore sharcigu waa sidaa qoladaananu tolka nahay hadday markii horeba tala aan isla dhimaado yidhaahdaan war maanta hanaloo daayo mahadalba kama jireen waa xisaabtami lahayn oo qolaba waxbaanu u tilmaami lahay markii iyadaa waktigoo dhaweyn bay waxay bilaabeen siyaasad hoose iyo wax kala iibsi hoose iyo qaraabo qorasho iyo aan ka qaado siyaasad iyo waxaynu doonaba kaga qaada iyo dhaqaalaba dee hadday ahaan lahayd sidaa aad sheegayso maba hadalba ma yimaadeen qolo unbaa hadalla-aan iyadoo la iskaca qaaday la siin lahaa laakiin xoog iyo xirrin baa yimid dee labadan wax laguma kala qaadi karo oo tan iskuma naxariisan karo qorsho hadda beeshu muxuu yahay maadaama kursiga haddana halkada uu ku jiro anigoo oday baan ahay oday iyo beeshuna waa kala laba laakiin beesha beesha say u dhan tahay waxaa gashay colaad siyaasadeed cabdiwelina aada bay uga cabanayaan oo waxayba joogaan annaga madaxweyneba nooma ah oo waa kaa noqonaynaa taqada waxaanu ku lehnay haddaanu gobolka cayn banahay annagoo ku hadli karna qoladaana hunguraysana waxay leeyihiin iyaga waxbay doonayeen laakiin geeli inta la kala dhaco la isku soo gaari jiray oo kale weeye hor saas iyaga u tahay aniguse waxaan leeya oday baan ahay kursigeena aan hello colaad iyo xumaanina ma jiraan inagoo weli ku guda jirnaa arrimihii la xiriiray dhinaca doorashada ayaa shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso waxa ay aragtidooda ka dhiibteen bal sida ay iminka u arkaan doorashada diyaargarowga iminka lagu jiro iyo xubnaha baarlamaan ee la xulay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa raadio daljir waa umad celinayaa waa maa sharciyaqaan maxamed cali maxamuud oo ku sugan xaafadda new boosaaso ee magaalada boosaaso haye fikirkaaga iska qabsiga xubnaha aqalka hoose iyadoo la filay in baarlamaanka uu fadhiisto doorashadii madaxweynaha ay dhacdo guddoonka ay dhacdo maxay kula muuqataa in sideed iyo labaatanka bishan oo lagu balansan yahay ma kula muuqataa in doorashada soomaaliya ay dhaceyso waa mahadsantahay saxabsi aad baan kugu mahad celinayaa runtii waxaynu ka wada wada faragsannahay haddaynu nahay shacabka soomaaliyeed dibdhacyada tirada badan ee ku yimid doorashadii la rabay ilaa saddex feer dib loo dhigay marka haddana waxaa muuqanaysa inaysan qolyahan madasha iyo aysan weli u bislayn in doorashadii la qabto sababtoo waxaad og tahay in laba iyo labaatanka bishaan ay ahayd in la qabto doorashadii guddoomiyaasha baarlamaanada labada aqal saasoo ay tahay waxaa weli la isku haystaa wax waaware laga soo gudbay oo qaybtii gobolada sool iyo wax noocaasa baa laga hadlayaa oo xildhibaanadii qayb baa waxaa layihi waa lasoo celiyey oo gobolada somaliland labadii aqal xitaa weli lama doonan marka waxaa muuqanaysa weli inaysan arrintu aysan kow iyo laba joogin qolyahan beesha caalamkuna xoogaa culays waa saarayaan laakiin hadba inta bisha ka dhiman ismeligii doorashada madaxweynuhu ay ku dhacaysaa hadi ugu yaraan guddoomiyayaasha aqalada haddii la doorto baaba waxaa la or karaa waaba baaba cajiiba ma garat
waa hagaag madaxda madasha oo muqdisho ku shiraysa waxay sheegeen in baarlamaanka cusub marka uu fadhiisto loo daayo kadibna guddi ay u saaraan arrintaasi walaal walaalkaas wey horta shirkooda socda weli kama aysan heshiin arrimaha hadda caqabad uga taagan yihiin waa laba qodob mid waxay tahay saddex qodob baan idhaahdo mid waxay tahay arrimaha gobolada sool iyo sanaaga xildhibaanada aqalka sare kasoo gelaya midna waxay tahay xildhibaanada koob iyo tobanka ah oo qolayahan khilaafaadku ay dib usoo celiyeen oo maamul goboleedyaduna ay diidan yihiin midda saddexaad waxay tahay waktigii doorashada oo maaragtay ay dhici lahayd oo jadwalka rasmiga ahaa oo ay qolyahan beesha caalamka ku adkeysanayaan in waktigoona ay ku dhacayso sida muuqatana ma ma ma wax maaragtay suuragala ma ahan haddii hadda sirkaasi dhammaado oo xildhibaanada ladadesiyo xitaa marka korumkii soo buuxsamo iyagaa go-aan ka gaaraya waktiga ay doorasho udhacayso laakiin qolyihii madasha laftirkooda iyagaaba weli inta hayso aan shirakoodu dhamaanaynba oo arrimahan maaragtay hagaabinaya weli
waayahay haddii waktigii loogu talagalay doorashada ay dhici weydo xaalka muxuu ku dambeynaya isleeda
والله يعني و- waxaynu ka ka dharagsannahay ilaa afar jeel ilaa saddex jeel inay dib u dhacday waxaan awalba markii horeba een, shakhsiyaad kooban oo todoba xubnood oo madasha la baxay iyo qolyaha beesha caalamka oo arrinta laftigooda wadamada ka riixayay baa wuxuu dhanba talada kusoo ururtay shacabka soomaaliyeed markii hore dhegsi ka ka daawanayay dhegsi ka maqlayaysana waa uu ka daawanayay Een, marka wax hadda culays oo inay dib u dhacdo dadku ay sii yeeshaan qolyahan beesha caalamka ay walaac sii muujiyaan mooyihi wax hadda een, haddii doorasha dhacday haddaysan dhicin shacabka soomaaliyeed ay usoo siyaadinayso aan igama muuqato waa cabdirasaaq waxaa fadlan tahay idinka soo wacaya runtii ee, doorashada anigu waxaan filayaa inay dhici doonto insha allah ee, sanadka ee, soo socda Een, ma filayo inay ku dhici karto ee, shan iyo tobanka beri oo ka dhiman ama laba iyo tobanka beri haye een, sababahay marka sababaha een, ayaad ku filaysid in waqtiga loogu talagalay ku dhacdo waxaan ognahay in caqabado ay jiraan ee dhegeysigii ka horreyn waa maqlays Een, sax caqabado fara badan baa jira waxaan ognahay in ay hadda ay jiro oo keliya een, een, een, ama ay bros- processkii lagu jiro een, aqalka hoose Een, waxaa weli dhiman guddoomiye baarlamaanka waxaa dhiman een, fursad fara badan baa dhiman iyo maxaa la dhahaa dawladii shaqo fara badan baa sugaysa Ee, waqtiguna waa runtii gabaabsi weye iyadoo aan ognahay in ay laba jeer oo kaleeto ay dibudhac uu ku dhacay welina waxaan filayaa in dibudhacu ay jiro Een, runtiina dee een, een, een, ee, aqalada la soo celiyey ama ama xubnaha la soo celiyey iyo ruuxadooda waxay noqonayaan dhib bay keenayaan in oo de waqti u baahan yihiin oo lagu aabirf gareeyo marka waxaan u filayaa een, in doorasha ay dhici doonto laakiin waktigeeda uu noqon doono waqti dib u dhac uu ku jiro xilliga loogu talagalay walaala magacaygu waa deeq salawyaale xaafadana waa biibkan leh haye deeq een, waa maqlaysaa malaynayaa bal fikirkaaga ku aadan doorashada soomaaliya iyo sida ay ku dhici karto ee, waqtigii loogu talagalay iyo khilaafaadka taagan iyo cabashada beelaha iyo sidoo kale een, xildhibaanadii oo weli qaarkood ku sugan ee, maamul goboleedyada dalka oo aan baarlamaankii aan fadhiisan beesha caalamka oo muqdisho ku sugan shirarkii mad- madasha watashiga oo socda maxaa is leedahay fikirkaaga walaala macaan horta marka kuwaad aan ku horumar horta doorashada xilligeeda ma dhici doonto oo dib u dhaca baa ku imaan doona insha allah haddii ilaaha yiraaha mideeda kale xildhibaanada hadda la soo celiyey xildhibaanada hadda la soo celiyey waa dadka ugu jilicsanaa oo beelaha ayn laislahaa dushaa laga fuuli karaa xildhibaanadooda la soo celiyey ma garat
waa garta xildhibaanadii kusoo baxay corruptionka iyo musuqa iyo lacagta kusoo baxay oo la yaqaanay oo bahalkiga ahaa oo siyaasiyiinta qaranka hadda in madasha qeyb kamid ay wateen lama soo celin waxaa la soo celiyey dadkii oo ugu tunka yaraa oo ugu jilicsanaa oo ugu looran looran karay dushaa laga fooli karaa xildhibaanadooda la soo celiyey marka anigu waxaan oranayaa xildhibaanada hadda xamar iskugu tegana waa xildhibaanadii ugu corruptionka badnaa oo musuqa badnaa oo ugu musuq maasuqa badnaa ma garat waa hagaag maxaa laga fili karaa marka maxaa laga filayaa wax corruption ku yimid corruption unbay ku dhamaanayaan wax een, een, ku yimid musuqmaasuq musuqmaasuq unbay ku dhamaanayaan ciddii soo baxdana waa cid dhaqaale kusoo baxday hadda waxaa la sheegayaa xamar dadka aan la hadalnay xildhibaanku inuu marayo toddoba boqol oo kun oo doolar hal milyan oo doolar lacagta saa lagu baabiinayo maaha dadka abaaraha hayeen iyo dowlad wanaagga lagu sameeyo
gudoomiyaha gobolka midug xasan maxamed khaliifa ayaa magacaabay guddi ka shaqayn doona gurmadka abaaraha ee gobolka midug guddigan ayaa ka kooban koob iyo labaatan xubnood waxayna isugu jiraan ganacsato waxgarad aqoon-yahan iyo weliba xubno kale oo loo xisaaray ka shaqaynta abaaraha warbixin amuurtaa ku saabsan weriye shaafici cabdulqaadir oo ku sugan suudiya daljir ee gaalkacyo ayaa inoo diyaariyey gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa magacaabay guddi ka kooban labaatan iyo kow xubnood kuwaasi oo ka shaqayn doona badbaadinta dadka iyo dunyada la ildaran abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya guddigan la magacaabay ayaa ka shaqayn doona abaaraha ka jira dalka iyagoona kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka mudug iyo puntlandba qaar ka mid ah guddiga fulinta abaaraha gobolka mudug ayaa iyana ku baaqay in la caawiyo dadka la ildaran abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya aniga guri magacayga waxaa leeyahay gorod faarax xasan cadde waxaan ahay guddiga ee, koob iyo tobanka ee guddoomiyaha gobolku qabtay xubin ka- ka mid ah Een, ahna xogayaha guddiga ee, xogeynta guddiga Een, waxa weeye waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan salaamayaa ummadda reer puntland ee gudaha iyo dibadda joogta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib heer gobol iyo heer degmo heer tuulo ilaa waxaa weeye dadka dibadda jira waxaan ka codsanayaa dadkaas inay maanta isu taagaan sidii ummadaas ilaahay baa abuurtay subxaanaه watacaala loo badbaadin lahaa wixii la qaban karo waxa weeye abaartan weli magaceedii waa lagu wareersan yahay magacii loo bixin lahaa waa lagu wareersan yahay ninkii ugu dhowaa wuxuu yidhi laygama laygama liigtaa loo bixiyey laygama liigto waa ninkii ugu dhowaa sheekh faad bu ahaa wuxuu yidhi abaartan waxaa layaha laygama liigto ninkaa u tagtay wuxuu leeyahay war cid aniga iga liidata oo maanta ma jido xoolihii oo ceelka hal kilomitr u jiraa baan soo aroorahayn oo aan gaari karin ceelkii marka waxay noqotay xoolihii bal ilaahay baa idinku dhaarshay dadkii in la biiro xoolihiina la biiro xoolihii sarreen bay rabaan galley bay rabaan dadkiina raashin buu rabaa wax awrtiina ceelkii waa gaari weyday xoolihiina waa gaari waayeen dadka noocaasa waxaa la rabaa in waxa weeye aynu maanta u gurmano nin walbana au dhexda xirto
ciddii ummaddaas ka naxaysa ayna ka warbixiyaan guud ahaan deegaanka iyo dalka wixii ka jira xagga warbixinta haddii aan u leexanno gobolkan waxaa ka jira abaar aada iyo aada u culus guud ahaanna soomaaliya ay ka jirtaa dadkii iyo duunyadii labaduba aad bay u liitaan waxayna u baahan yihiin waxqabad ballaaran oo loo qabto hadday biyo tahay hadday daawo tahay hadday cunno tahay waxay u baahan tahay ummaddaasi gurmad bay u baahan tahay marka u horraysa gurmadka waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha waa iyaga abuurtay ilaahay inuu roob khayr qaba siiyo ilaahay inuu gacan qabto gurmadka ilaah baan u weydiinaynaa midda u horraysa midda labaad waxaan rabnaa inaan la hadalno maadaama nala magacaabay oo nalagu magacaabay guddigii gobolkan oo abaaraha inaannu la hadalno dhammaan dadka islaamka ah soomaalida ah oo ummaddan ka naxaysa oo islaamnimo uga naxaysa oo dhalasho uga naxaysa oo deegaannimo uga naxaysa dadka iyo dunyadii labadaba maadaama ay liitaan waxaan leenahay qof kasta oo soomaali ah waxaan ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato gurmadka abaaraha ee gobolkan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba halkan waxaa ka jira dhib aad u ballaaran oo aan la qarsan karin oo dadkii iyo duunyadii intiiba isaga yaallaan waxaan ku darayaa balaayada maanta jirta waxaynaan werigeen adna oo maqal baa dhacay waxaa la leeyahay rag baa isdilay nin baa isceejiyey oo xari isku dhuftay nin baa xabad afka iska geliyoo baas isku shubay mid baa caloosha intuu dhinaca tuhre iska saara iska soo riday dadka muslimka calaamadaa ma lahaan jirin dadkeennuna ma lahaan jirin abaar baynu arki jirnay col baan arki jirnay ilhaamaan arki jirnay maanta waxaad moodaa xagga qanaacada iyo iimaankii in laga nuqsaamay ilaahay waxaan leenahay dadka ilaahay ka baqa ilaah baa dadka abuuray maalkana asaga abuuray dadka ilaah baa abuuray maalkana asaga abuuray adduunyada korkeedana wax ku baaq ahaanay ma jiraan kullu nafsin daa'iqatulmowt bilaahi naf la arko mowt bay dhadhaminaysaa war xoolaha ilaaha leeyahay hadday bakbaktiyaan hadday dhintaan dadkoo dhan hadduu dhinto qofka ka hada ilaahay inuu caabudu ilaahay ka rabaa ardada ilaah baale koonka ilaah baale ilaahayna wuxuu ugu talay in lagu caabudo maalka innagu ma lihina makhluuq alla abuuray weeye dhaqankaa maynaan lahaan jirin dad isdilo xoolo isu dila iyo dad imaan xumo isu dila maynaan lahaan jirin waddankeennay ka dhacday waxaan leenahay ilaahay laga boqo oo ilaaha loo noqdo oo la toobad keeno oo yaan la isdilin oo la islaamayn gudoomiyaha gobolka madawe xasan maxamed khaliif ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka layl daran abaaraha ku dhuftay soomaaliya
waxaan samaynay guddi abaareed guddigaas oo ka kooban kow iyo labaatan kow iyo labaatan qof buu ka kooban yahay waxaan haddana ay iska doorteen dhexdooda kow iyo toban guddiga guddiga fulinta guddigaas waxaan u qabannay waa guddi heer gobol ah waxaan u qaybinay inay qaybsaan wax allaale wixii gobolka yimaada oo deeq ah deeqdaas oo ama ha ka timaado dowladda puntland ama dadweynaha ama dibadda ha ka timaado ama hay-ad ha ka timaado waxaasoo dhan inay gobolka ku soo dhacaan gobolka markay ku soo dhacaanna
in guddigaas heerka gobolka uu qaybsho oo uu qaybiyo degmooyinka degmo kastana markuu ay soo gaaraan degmo kastana guddi ay u qabato heer degmaa guddigaa heerka degmadaana uu gaarsiiyo dadkii dhibanaa oo baahida biyood ama baahida ama baahida raashin ay haysay ay u gudbiyaan midda kale waxaan samaynay in riboort joogtaa ama xog joogtaa laga keeno dadkaas maalin walba maalin ka dambaysa abaartu way sii xumaanaysaa xaaladdu waa sii xumaanaysaa in xog joogtaa laga keeno oo la yidhaahdo meeshaas maanta saasay ku sugan tahay meel heblana saasay ku sugan tahay waxaas la keenayo oo deeqdaa marka waxaa la gaarsiinayaa oo lagu qaybinayaa yaa daran meesheebaa daran baa lagu qaybinayaa ee lagu qaybin maayo reer hebel iyo degaan iyo maalan lagu qaybin maayo
shaafici cabdulqaadir ustame raadiyo daljir gaalkacyo isla wararkii gaalkacyo ayaan ku jirnaa kulan ay isugu yimaadeen shakhsiyaad iyo weliba hay-ado u ololinayay sidii haweenku ay u helaayeen qoondadooda gaar ahaana baarlamaanka labadiisa aqal ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada gaalkacyo warbixin amuurtaa ku saabsan mar kale ku noqo shaafici kulan ay isugu yimaadeen shakhsiyaadka iyo haydihii ku howlanaa sidii ay haweenka soomaaliyeed uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ay u heli lahaayeen qoondadii loogu talagalay ee ahayd boqolkiiba soddon ayaa maanta ka dhacday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay hay-adda tag foundation hay-adda talawadaha guddiyadii kormeerka doorashadii baarlamaanka ee lagu doortay puntland iyo mas-uuliyiin kale kulankan ayaa ahaa mid loogu hambaliyeynayay haweenkii kusoo baxay labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo sidii haweenku ay kaalin muuqata uga qaadan lahaayeen soo celinta dowlad soomaaliyeed oo hanata kaalintii dowladnimo ugu horeynaya waxaa goobta ka hadashay faaduma gaashaan oo ka socotay hay-adda tag foundation boqolkiiba waxaan leeyahay weli maanu gaarin soddon boqolkiiba laakiin meel fiican baan keenay kubadda shabaqay u dhowdahay waxaan rajeynayaa waqtiga waqtigan xiga doorashada imaan doonta boqol soddon inaan kaba badin karno mar haddaan istijaabinay aragnay heerkaan gaarnay waxaana ka rajeynaynaa soddon boqolkiiba ka badan inaan keeni karno haddii gabdhaha maanta jooga ay guul soo hoyiyaan haddii gabdhihii juudiga intaa leeg loo galay ay noqon waayaan oo ay dib usoo noqon waayaan oo ay gabdhahooda garab joogi waayaan oo dalkan iyo dadkan taageeri waayaan oo ay ka saari waayaan maanta meeshuu joogo waxay noqonaysaa boqolkiiba soddon xitaa in idin maxamuud jaamac oo ah guddoomiyaha hay-adda talawadaag ayaa iyana goobtaasi khudbad ka jeedisay gabdho mateli karna mateli kara ayaa tegay baan odhan karaa waxaana laga rabaa dadaalkeeni aan intaas soo wadnay in ay hore meesha oga qaadaan oo aysan ka dhigin hal bacal lagu lisay inkastoo aan jeclaa gabdhaha soomaaliya ilaahay idankiis maalin maalmaha ka mida waa ku gaaraynaa maxay tahay qofka tayadiisi iyo aqoontiisi iyo xirfadiisi laakiin maanta waxay noqotay wax qabiil ah ilah waxaan ka baryaynaa qabiilkaas inaanu ka xorowno insha allah biidnillahi kariim maalinta dambena ay gabdhaha tayadoodii iyo maaragtay waxa qabadkooda ay kusoo meelmaraan qabiilkii hadda wax waa lagu doortay laakiin sometimes ma soo bixi karaan markii jiro jiro hoose laga dhigo laakiin haddii open laga dhigi lahaayo kale gabdho badan baa ku jira qabiilka oo asi soo sharaxi kalahaayeen caqabada yaryar waa dhaceen laakiin guud ahaan wax lagu farxaa meesha kasoo bax cabdifataax gacma dheere oo isna ka mid ahaa guddigii kormeerka iyo xaqiijinta qoondada haweenka ayaa sheegay in dadaal badan ay u galeen sidii ay haweenku u heli lahaayeen qoondadii loogu talagalay angu team leader baan ahaa talawadaag iyo tag foundation iyo ururo badan oo bulshada abaan har iyo hoyaad aan seexaninoo soo jeeday hawshaana kala qayb galay marka intii natiijada noo soo baxday marka maxay noqotay natiijada noo soo baxday aqalka sare iyo aqalka hoose marka la isku daro puntland waxaa noo soo baxday sideed xildhibaan iyo saddex aqalka sare ah berigii hore oo doorashadii labada kun iyo labayo tobanka oo middaa midii ka horeysay ahaa puntland waxay maraysay laba xildhibaan keliya oo haween ah laba keliya bay ahayn maanta waxaa noqday kow iyo toban qolada khaladaad meel walba doorasho iyo waxba iska jiraan nidaam xumo waqtigoo yaraa wuxuu siyaasadda oon kala qeexnayn waxyaalo fara badan oo madasho iyo ka jiray oo siyaasadda hoo aan toosnayn iyo waxaasoo dhan inkasoo ijireen haddana si wanaagsan oo hufan oo dadaal weyn abay mareen waxaan ogaataa mar walba marka ay noqoto kursiga haween in laga hadlo cilad baa mar walba timaada waxay ka timaadaa qabiiladii waxay ka timaadaa bulshooyintii huuhaa badan baa la raaciyaa dhibku marka wuxuu noqonayaa dhib boqolkiiba boqol ah qaar ka mida mas-uuliyiintii kale ee ka qayb galay kulankaasi ayaa iyana ka hadlay ra'yigooda ku aadan qondada ay heleen haweenku
sidii wadanka soomaaliya soomaaliya u noqon lahayd waxaan ka fakirnay soomaaliya soomaaliya waxay ku noqon kartaa markii dadka ehelka u ah oo u naxaya oo mataqaanaa garanaya dhibaatada soomaaliya haysata oo iyagu soo maray dhibaatada oo ilmaha hooyadii asayda qaaday gabadha wiilkeedii iyo walaalkeedii isdilayaan siday isugu keeni lahayd markay miiska siyaasadda fadhiisatay go-aan gaarisa keento inay dalka soomaaliyeed iyagu wax ka dhigi karaan sabato bixin karaan ayayd waxaan horta u ordaynay maaha inaan xil jacayl iyo xooladoon midna u ordaynay waxaan gabdhaha soomaaliyeed ugu dheganahay oo aan u leenahay mataqaanaa gabdhihii haweenkii talada dalka ha qabsadeen haweenkii raggu nima kala xigan laakiin waxaan rabnaa dal soomaaliyeed oo lagu faani karo oo dalkii soomaaliya inuu soo noqdo wuxuuna kusoo noqon karaa markay talada gabdho wax ku yeeshaan annaga khaas ahaan maanta waxaan ka hadlaynaa tii puntland aan goobjoog ka ahayn waxaanu aada iyo aada isugu taxallujinay oo aan ugu qareennay oo aan ugu ordaynay in ay soo baxaan gabdho gabdhahaasoo ah annaga gabdho noo calaamadsan ma jirin gabar un baan raadinayna gabadhii doontaba ha noqoto waxaanse ilaahay ka rajaynayaa inaanu ku guulaysanay guushaasna dadaalkayagii iyo dadaalkii dowladdayada iyo shacabkayaga in aanu ku gaarnay iyo maamulada kale iyaguna sidaas ay u dadaaleen baan maaragtay mamacaasho geella diiriyo oo ah guddoomiyaha guddiga safiirada idman kaalin weyna ka qaadatay sidii ay haweenku u heli lahaayeen qondada loogu talagalay ee sheegtay inay guul ka gaareen qondadaasi
doorashadii dadbanayd oo dhammaatay kaalintii ay gabdhuhu ka soo galeen oo runtii ahayd dadaal kasoo bilowday shan iyo labaatankii may laba kun iyo lix iyo tobankii markii la sameeyey goodwill ambassadorka ama uheelanayaashii safiirada idman ololeynta qoondada haweenka taasoo runtii natiijadii la filhayay ahayd in la gaaro boqolkiiba soddon dadaalkaas waxaa ka qayb qaatay runtii haweenweynaha soomaaliyeed oo dhan ururada bulshada oo dhan baa ka qayb qaatay waxaa ka qayb qaatay oo iyadana hormuud u ahayd wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka ee dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan arrintaas ugaga mahad celinaynaa bilowgeeda ugu horeysay ee dowladda soomaaliya iyo madashii madasha qaran oo soomaaliyeed oo iyagu ogolaaday in la sameeyo guddigan raadinayo qoondada haweenka runtii waxay ahayd dadaal ay ka midoobeen haweenka soomaaliyeed oo dhan maanta natiijadii kasoo baxdayna waxaa iskale haweenka soomaaliyeed oo dhan ma aha mid dad gaaru gaar u sheegan karaan maxaa yeelay waxaa ka shaqeeyey xoogag aada u fara badan waxaa ka shaqeeyey muxuu ahaayey uradii bulshada oo dhan oo runtii muddo sanad ah soo waday ololihii sidii ay barnaamijkaasi u horgeli lahaayeen waxaa la socotaan doorashadii laba kun iyo labayo toban waxa ay ahayd kootadii lagu guuleystay boqolkiiba afar iyo toban maanta waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay in ay marayso boqolkiiba shan iyo labaatan waa guul runtii marka loo fiirsho wadamada adduunka oo dhan marka la fiirsho way yar yihiin wadamo gaari shan iyo labaatan iyadoo marka maanta soomaaliya oo dowlad kumeel gaar mar dhow ka baxday inay shan iyo labaatan boqolkiiba ku yeelato baarlamaanka soomaaliya oo ah laba boqol waxaan rabaa inaan soo koobid yar idinka siiyo sidii natiijadii soo baxday iyo meelahay ka soo baxday sida aad la socotaanba maamuladii jubbaland south west galmudug puntland banaadir kuraasii lagu doortay somalilan iyo hirshabeelle kulligood waxaa jirtay laba boqol iyo toddobaatan shanta kursi kuraas kamid ayaa lagu dooranhayay tusaale haddaanu soo qaadana jubbaland waxaa lagu doortay afartan iyo saddex kursi haweenku waxa ay ka heleen toban kursi oo u dhigantay boqolkiiba saddex iyo labaatan south west waxaa lagu doortay lixdan iyo sagaal kursi haweenku waxay ka heleen afar iyo toban kursi galmudug waxaa lagu doortay soddon iyo lix kursi baa lagu doortay haweenku waxay ka heleen sagaal haween ah puntland waxaa lagu doortay soddon iyo toddoba kursi toddoba haweenah ay ka heleen iyo hal kursi oo lagu doortay kismaayo oo ay puntland lahayd banaadir afar kursi baa lagu doortay hal ayaa haween ka soo baxday somaliland doorashadeedu waxay ahayd inay noqoto afartan iyo lix kursi toddobiyo labaatan ayaa dhiman sagaal iyo toban kursi keliya ayaa la doortay waxaana kasoo baxay toddoba haween ah hirshabeelle waxaa lagu doortay soddon iyo sideed kursi waxaana kasoo baxay toban haweenah taasoo isku celceliska haweenka soo baxay ay yihiin konton iyo sideed haweenah oo ah boqolkiiba shan iyo labaatan waxaa jira kuraas dhiman oo aan filayno in iyadana xubnaha haweenuhu ay kasoo baxaan waxaan dhihi karnaa runtii waa guul usoo hoyatay haweenka soomaaliyeed waa inaan isugu hambaliyeyno annagu haddaanu nahay muxuu ahaay shaafic cabdulqaadir rusame raadiyo daljir gaalkacyo
iminkana jubbaland maamulka jubbaland ayaa sheegay in ururka al-shabaaba ay kaxaysteen dad xoolo dhaqato ah islamarkaasna ay dhaceen laba kun oo neef oo dadkaasi ay lahaayeen oo ah geel afhayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland axmed maxamed maxamuud oo loo yaqaano axmed carab ayaa radio daljir u sheegay in afar boqol oo neef ay al-shabaab dileen islamarkaasna uu maamulka jubbaland dib uga soo celiyay al-shabaab toddoba boqol oo neef inta kalena ay ku raad joogaan weriye subayr sheekh cabdi oo ku sugan stuudiga daljir ee gaalkacyo ayuuna u warramay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد مولانا إلهي سبحانه وتعالى مهلا حريق ألف السبسية من دون دعينا إياه ورانا وحا أبتين ينفع إيجا إلى يجين معدينين ومنتزكاة ومفسدين أرضي إلهي فسهلين أيه معلمان وحيكورين ميجا كسماعي إريرا دفك حولها كدعان وأنا ما نجدت أفرقا إشان كيلو متر magaalada kismaayo ayay dad kaga dhaceen xoolo dhan laba kun oo neef oo geed ah ciidanka dowlad goboleedka jubbaland shacabkaas lagu gurmaday meelo kala duwan ayuu dagaalka ka dhacay xoolihiina nimankii waxay ka laayeen oo ay dileen afar boqol oo neef oo geela dilay waxaa badi la dhaceen calaa kulli xaalin ciidanka dowlad goboleedka jubbaland iyo iyo iyagaa dagaal go-aan meeshaas kaga dhacay ilaahayna wuu ku burburiyey wuuna ku dawaan ku dayeen daawuusiinkan waa ugu gudbay erida hadda annagaa ku sugan magaalada kismaayo mees dhawaasan kilomitr ujirka hadda ciidankeena ku sugan saddex suro ayaga gacanta ku aadayeenna waan kala waday waa tahay marka geela kan ala leedahay shabaab baa kaxaystay tiradooda waxaad ku sheegtay laba kun afar boqolna waa waa dhimasho miya afar boqol oo neefna way direyn marka us ugu socon waayo xoolihii ilaa xoolaha moogtahay qofkii waday oo reymiiga ahaa inuu ahayn uu dareemi karaa wuu u socon waayey ciidan tiro badan ay ahaayeen oo maaragtay geela orsiinayay ay laga soo gaaro diibanaa calaa kulli xaalin waxaa laga sheegayaa inuu maaragtay markuu u socon waayo xoolihii inay la dagaalameen geelihii ay dilaayeen geel afar boqol oo neef meeshaa lagu dilay waa tahay marka deegaanadaas noo kala magaco waa xagee waa sooya oo magaalada kismaayo jirta toddobaatan kilomitr lixdan oo kilomitr jamaaca cabdilla meel la dhaho u jirto kismaayo iyo beerxaani meel la dhaho oo u jirto afartan iyo shan kilomitr ilaa afartan iyo sideed kilomitr waa tahay maxaa keenay marka sabaabku shabaabku inay weeraraan dadkaasi xoolo dhaqatada oo geela intaa leeg ay ka qaataan sababtu maxay tahay waa waa shabaab shabaab dadkii barabka ahaa magaalada ku noolaay ku baabiiyeen hadda rabaa in reemiyii inay baabiiyaan inay magaalooyinkii qarax iyo dil iyo jidbal inay u geysanayeen haddana maaragtay haddana miigii soo aadeen marka shabaab muxuu usoo gelaya waxaa lama dhaho shabaab waa horar horarkana in laiska celiyo mudan yahay waana ka celinayna shacabka reer jubbaland iyo shacabka soomaaliyeedba meelba ay joogaanba okay marka shabaabku ma dadkii xoolo dhaqatada bay dagaal kusoo qaadeen oo xoolihii taasay ku kaxaysay mise waa dagaal shabaab iyo xoolo dhaqatadii dhex maray kadibna waxaa u suurta gashay in labadaasi kun oo neef ay kaxaystaan saas miya dadka marka xoolahaaga qofka qofka marka xoolihii zulmi loogu qaadanayo wuu ka dagaalamay nimankan iyo shacabkana is awood ma aha nimankan de waa waa urur argagixiso ah oo caalami ah shacabkan dad masaakiin ah oo maaragtaye oo oo remiye oo dareemi kartaa markii aan ogaanay shacabkeena markii ay ka awood badan yihiina ciidankeena laamihiisa amniga kala duwan dowladgoboleedka jubbaland wuu gurmaday ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu mahadcelinaynaa maalin walba markaa hor istaagna shabaab in istaagan annaga gacanta awoodda una siiyo oo guusha una siiyo taasna allah keenay axad kala keeni kara ma jirto ilaahay aan ugu mahadcelinaynaa haddii maaragtay mar marka mar walba nimanka hor istaagna awooddeena annaga
okay waxaa sheegtay in deegaano shabaab cusub aad ka qabsateen geelihii shabaabka ad kaxaysteen maxaad soo celiseen maya maya ciidanka wuu ku kaarna waa lalaga wareer kaarna waa lagu dul jiraa ma ma madafayi karaanba ilahay ciidankiismadafayi karaan awoodoodaa balaa awoodoodaa yar daciifa tiradooda noo sheeg intaad gacanta ku haysaan toddoba boqoloo neef gacanteena ku jiraa waa tahay intii kalena meye way ku maqan yihiin waa daba socnaa ciidankeena waa daba socdaa m mataqaanaan meesha shabaabka geelaasi la aadeen waa daba socnaa reerkoodii ahaynaa waa daba socnaa waana la wareegi doonaa inta kaloo gacantooda ku haas jirto inta dhiman inta dhiman ay jireen mooyaan axmed ma yara laba kun oo neef oo geela kaxaysashadooda mana fuuda marka intii xoolodhaqatada shabaabka dagaalamayeen jubbaland xaggay ku maqanays jubbaland way joogtay laakiin annaga dadka reemiga telefoonna ma qaataan waa ogtihiin marka annaga mar dambe warkana soo gaaray markuna soo gaaray ciidankeena ugu gurmaday toddoba boqol oo neef hadda waa haynaa afar boqol ayagaa jira inta soo hartan hadda ay gacanta ku jirto waana la soo wareegi doonaa saacadaha safaqaan dagaal uu bilaaban doonaa annaga dee annaga dana ciidanka dowlad gobolka jubbaland waan gaarsiinaynay gurma degdega shacabkeena reemiga ku nool waana la ogyahay midiyaana hoosoo madhigeynay inaan shacabka soo gaarsiino maaragtaye gurma degdega marka waana gaarsiin doonaa abaarahaasna waa ognahay waxaana dhibaayo waaye oo shacabkeena waxa dhibaya anaga waana dhibaya marka insha allahu tacaala barnaamijkaas insha allahu tacaala ilahi waxaan rajaynaa mandal qeyb qabo inuu shacabkaas iyo deegaanadaas uu ilaahay annaga dhamaanta ilaahay unoo keeno cadowgaasina ummadda soomaaliyeed dhibay oo meel guu taagan inaan kasoo afdirnaan rajaynaa insha allahu waa tahay ugu dambayntii goorma aad marka soo furanaysaan amaba aad soo celinaysaan geelaasi maqan ee shabaabku ay haatan haystaan maxaan ku dhahay saacado soo socdaba dagaalada dhici doono iyo waqtiyada soo socda iyo bersi dadaan kaala hadlaa kabacdi marka telefoonkuuyo dagaalada dhici karo oo ciidanka iyo nimankan waa waa waa waa daba soconaa wayna is arki karaan marka insha allahu tacaala wixii taas ka dambeeya annaga soo badaysa
dallada ururada dhalinyarada ee loo yaqaano bayaana ayaa maanta garowa ku qabatay tababar ilaa shan iyo labaatan dhalinyara oo ka kala yimid gobolada puntland ay ka qaybgalayaan waxaana dhinaca maaliyadda ka taageeraysa hay-adda lagu magacaabo mercy coba warbixin amuurta ku saabsan stuudiya diljira garow waxaa kasoo diray weriye maxamed lakiman oo ku sugan garowe dalada ururka dhalinyarada ee bayaan ayaa maanta magaalada garowe ee caasimadda puntland ugu qabatay tababar ilaa shan iyo labaatan dhalinyaro oo ka kala yimid deegaanada kala duwan ee puntland waxaana taageeraysa dalada bayaan hay-adda mers cab waxaa ka qayb galay furitaanka tababarkan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ee puntland gudoomiyaha dalada bayaan aweys oo uga horey goobta tababarka ka hadla ayaa sharaxay ujeedka tababarkan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen dhalinyaradan iyo wakhtiga uu soconayo tababarkan aada waxa weye farxad noogu tahay waxa weye inaan maantayta kulankan aadka u qiimaha badan aan isugu nimaadno oo waxa weeye ay dhalinyaro gobolada ka timid gobolkas laba qof oo ah dalada dhalinyarada puntland ee bayaan board memberskeedii halkaas waxa weeye aanu rajeynayno in maantayta uga bilaaban doono tababar lagu saa-iidinayo xirfadooda shaq ahaaneed wixii la xidhii la xidhiidha hogaaminta siday u maamuli lahaayeen arrimaha ururada una baahin lahayn aan ka fahina baahin doonaan runtii waxa weye barnaamijkan waxaa wada oo waxa weeye ka kaashanaya wasaaradda iyo hay-adda mercycop oo maalgelinaysa iyo dalada bayaan runtii waxa weye barnaamijkan wuxuu muhiim u yahay guud ahaan dhalinyarada puntland khaasatan dhalinyarada bayaan ee hadeertaan tiimka shaqeeya ee waxa weeye gobolada ka yimid taasoo waxa weeye aan aaminsannahay haddii tababarkaani aanu siday tahay u qaadano uu nafsad ahaan iyo guud ahaan uu waxa weeye bulshada uu aada u anfici doono waa shaqo bilow ah oo ay wado dhalinyarada bayaan iyo marsico iyo wasaaraddu ay wada wadaan oo waxa weeye hadeertan qaybta u horreysa oo lagu bilaabay boorka memberska bayaan gobolada qaybeeda kala gedisan iyo maamulkeeda shaqeynaya xafiiska taasoo insha alla aan rajeynayno shaqadaas inay bilow tahay ayna usii socon doonto insha alla in dhalinyaro badan oo ilaa dhowr boqol gaaraysa tababaradaana la siin doono oo gobolada dhan lagu baahin doono maxamed axmed xirsi madaxa mashruuca swa ee hay-adda mercy cab ayaa isna furitaanka tababarka hadalla ka jeediyay ku aadan tababarkan ay fududeysay hay-adda mercy cab
hay-adda mercy cops iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha waxay muddo isla soo wadeen mashruuc maaragtay somali youth leaders initiative la yidhaahdo oo shan sano socday marka hawshanna waxay qeyb ka tahay howlihii maaragtay uu mashruucu iyo wasaarad hay-adda iyo wasaaradda ay wada wadeen waxaan aada ugu mahad celinaynaa wasaaradda maaragtay waxa waaye runtii maxaa la sabwadka joogtada ah ay mataqaanaa mashruuca siiso iyo maaragtay sida dhow ay howlaha mashruuca ula socoto mar walba tale uga geysato mashruucan saddex qaybood buu ahaa laakiin qeybtan hadda waxaa waxay khusaysaa qeybta ugu dambaysa oo maaragtay howlaha dhalinyarada runtii mataqaana ku taxalluqday marka dhowaan waxaan isla dejinay qorshe howleed lix bilood ah annaga iyo wasaaradda shaqadana waxay ka mid tahay qorshe howleedka lixda bilood ahaa waxaa kaloo ku jira maaragtay in macnaha bayaan la dhiso oo la xoojiyo kasakow waxaa ku jira ilaa boqol iyo lixdan dhalinyaro ah oo mataqaanaa daladaha tobanka ah ee puntland ka jira in la tababaro in maaragta dib loo eego siyaasadii wasaaradda mataqaanaa arrimaha dhalinyarada howlahaas oo dhan waxaa hogaaminaya wasaaradda lahaanshaheeda wasaaradda iska leh mashruucu waa howl fudeeye iyo maaragta inuu tafsiilaadkii mataqaanaa waxa weye loo baahnaa uu mataqaanaa bixiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha isboortiga puntland cabdirasaaq shire ismaaciil oo gabagabadii ka hadlay furitaanka tababarkan ayaa sheegay in wasaaradka ahaan ay soo dhoweynayaan dhalinyarada tababarka loo furay ee dalada bayaan
runtii aada iyo aada baan ugu faraxsannahay waan idin soo dhoweyneynaa wax kasta oo horumar idin ah wax kasta oo aada hiigsanaysaan inaanu idinku garab gallo intaa ka bacdi waxaan filayaa intani waa intii liidarka ka ahayd ee gobolada ka timi waxaan filayaa waxyaabaha laga tashanayo ee horumarka sokow waxaan u malaynayaa dhalinyaro badan ayaa dhowaan iman doonta marka sidii loo maamuli lahaa sidii loo soo dhoweyn lahaa halkii loo mari lahaa uunbaa howlahani ugu sii badan yihiin aada iyo aada waxaan ugu mahad celinayaa si gaara mexicoba had iyo goor wax badan ka qabata howlaha dhalinyarada marka waxqabadku hay-addu waxa ay qabanayso waxaan filayaa idinka unbaa gudbisanaya idinka runtii waxaan idinkula talin lahaa inaad mar walba wax anficiina aada gudbisataan waayo dee wixii aada gudbisataan unbay iyaguna wax idinkala qabanaya annaguna insha allahu tacaala taageero iyo hagid iyo wixii aan idiin samayn karno waa idiin samayn doonaa insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynayaa shirkiina waa inoo furan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin tobabarkan ayaa socon doona muddo shan maalmooda waxauna noqon doonaa mid ay wax badan ku kororsadaan dalada bayaan maxamed lakima radio daljir garow ugu dambayntiina isbitaalka manhal waxa uu ka mid yahay isbitaalada dhinaca caafimaad bixiya ee ku yaala gobolada puntland laamana ku leh isbitaalkan ayaa xanuunada ugu badan ee wax uu ka qabto waxaa ka mid ah gaaska iyo weliba baabasiirka haddaba agaasimaha isbitaalka jaamacadda bariga africa ee manhal xaruntiisa weyne ee magaalada boosaaso doctor faarax maxamed ayaa adeegyada uu isbitaalkaasi bixiyo daljir uga warramay waxa uuna iminka ku sugan yahay caasimadda dalka qatar ee dooxa waxaana waraystay weliya xasan haykal oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso jaamacadda bariga africa waxaa la aasaasay laba kun iyo tobankii waxaa loo aasaasay ujeeda loo aasaasay waxay ahayd inuu noqdo teaching hospital lagu tababaro ardada kuliyadda caafimaadka dhigata islamarkaana uu u sameeyo adeeg caafimaad oo mutakaamil ah oo dhammaystiran bulshada ku nool gobol dalka maana deegaanka puntland gaar ahaan magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda intaa kadib cisbitaalka waxaa ka hor yimi challenjiyo caqabaad ama maxaa la yihahdaa arrimo adag oo ah number one u ahayd inuu ka fog yahay magaalada oo dadka beshinka ah ay ku qaadanayso inay taxi qaataan ama baabuur qaataan oo ku tagaan xaggaa sidaa daraaddeed aniga cisaalka waxaa lai dhiibay two thousand eighteenkii shan kun iyo laba kun iyo saddex tobankii kabacdi waxaan bilownay inaan ka furno magaalada qayb ka mid ah cisbitaalka oo la yidhahdo outbasic bukaan socodka iyo emergency-ga ayaan ka furnay cisbitaal magaalada dhexdeeda misaalmo ayay ku taalla qaybtaasi qaybta shan waxaan u isticmaalnaa wixii cisbitaal dadka la jiifinayo oo muddada la jiifayo cisbitaalka iyo kalaqalayo qaybta shishe ee jaamacadda agteeda ku taalla ardada sida loogu talagalay wax loo baro waxa weeye ardada waxaa dhakhaatiir kala duwan ayaa kala gola jaamacadda bariga africa manha ilaa ugu yaraa sib specialist dhakhtar ah ayaa kala gola waxaa ka mid ah afar ka mid a waa dhakhaatiir ajnabi ah oo ka mid yahay dhakhtarka dumarka oo ku takhasusay qaliimadooda iyo daaweynta dumarka qalimo badanna sameeya oo sida dumarka makaanka nabadburoy kasoo baxaan dumarka dhalmadu ama caadadu ay noqoto si aan joogto si si haldan dhacdadu u qaldanto ama muddo badan aan dhalin dadka dumarka noocaas ayuu daaweeya dhakhtar waxaa ka mid ah cunaha isaga idhigaa ama inti la yidhaahdo isaguna caruurta ugu badan caruurta ayaa ugu badan caruurtada dadka uga qalo qumanka iyo sanka cadadku yaala waxaa jira dhakhtarisna kaalimareerada iyo macdanta iyo waxaas ah oo ragga odayaasha dhajirku bararo ragga maaragtay xineeyo wax kasi yihiin ragga maaragtay dhalmada la-aanta ama hamedxumadu haysato ay u yimaadaan oo daaweeya waxaa kaloo kamid a dhaktar ku jirta oo tubooyin ka caloosha lageliyo gaaska agbarta gaas qaba oo ku jirta ku taxusay marka tuubo ayuu sidaa dadka caloosha geliyo oo uu eego calooshooda iyo dhinacyadooda siday yihiin iyo tuubo kale oo gadaala geliyo dhinacyada dambe dadka baalashiirta iyo waxaa qaba ayaa lagu baaraa waxaa joogta doctor xaydin la yihahdo qaliinka ku taxusay oo soomaaliya ninkii ugu horeeyey nineteen eighty four wadnaha ku qalay cisaaqa digfeer agaasimaana ka cadigfeer waktigaa muddo badan sacuudiga ka shaqaynayey iminkana qaliinka jamcadda haysta ayaa jooga dhaktar isna waxaa jooga ilkaha dhaktar waxaa jooga indhaha dhaktar waxaa jooga cudurada guud iyo carruurta marka serviceka ugu badan ee beejka u baahan yahay ayaanu qabanaa waxaanu kaloo samaynaa iminka dadka masaakiinta ah oo aan waxba haysan waxaanu u samaynaa maaragtay ugu yaraan haddaanaan bilashba ku daaweyn inaanu u samayno discount aan caadi ahayn dadka qaarna bilash baanu ku daaweynaa oo markaanu hubinno inuu miskiin waxba haysan yahay haddii loobo tusaale ahaan arrin aan weligii maskaxdeeda ka baxayn ayaa soo martay intaan cisaalka gaasimaan ka ahaa islaan dadkan koonfureedka ah golada ka soo jeeda soomaaliya ayaa noo timi oo makaanku banaanka yaalo makaanka ayaa banaanka yaalay muddo badan buu banaanka yaalay marka waxaa lagu yiri lacag badan baa lagu sheegay maaqan magaalada laga sheegay lagu qalayaa islaantii marka waxay ahayd dumarka qashinka qaada oo dhabarka ku qaada qashinka oo soo daadiya kadib islaantii markay muddada ahayd ayay noo timi makaankii muddo badan banaanka yaalay buu qalalay isaga dhan buu u qalalay dabeetana dhakhtarka dumarka ayaa u tagtay wuxuu ku yidhi markuu arkay wuu qalay wuu argixay anigu ii yeeray waxna ma saddex boqol oo dollar bay saddex boqol oo dollar bay haysatay waxaa lagu qalaa kun dollar iyo ka badan baa lagu qalaa qalinka noocaas oo maxaa laga tuuyo qofka shilin intaa saddex boqol wax ku nidhi qaado iwasiiso adugu ayaanu ku nidhi marka intaa wey cisaaga hor bixintisoo kooban xanuunadee ugu daran aada la tacaashaan oo inta badan bukaanada idin yimaada ama gobollada soomaaliya hay ka yimaadaan ama dalka gudihiisa hay ka yimaadaan maxay tahay marka xanuunada ugu daran ee aada la tacaashaan oo idinsoo mara xanuunada ugu badan horta waxaa weye waddanka xanuun baa ugu badan shayga shilay xanuunka gaaska la yidhaahdo gaasriga iyo xanuunka baalasirta oo midna qalin yahay ana baalasirtu inta badan waa qalin waxaanu keenaa inuu qofka dilo haddii uu dhigbaxsanayo oo uu dhig wax u dhinto xanuunka gaaska lasis waa lamid laakiin isagu muddo dheer ayuu qaataa inuu qofka maartay sameeyo qalimo badan baa jira laakiin qalimada ugu badani oo waxaana ka keenay sababta keentana oo inay u bataan wax keena cuntada dadku cun- waddankeena cunto fiican way taallaa oo weliba baaniya sida ilaahay ugu talagalay usoo baxday laakiin dadku ma cuna marka waxaa la cunaya cunto aan saxan ahayn dabeetana qofku alka istaagaysa kabacdi dhaarka ku dillaacaya laabjeex bilaabaya kabacdi caloosha uu doconaya markuu suxusi tago kabacdina markaas xanuunadaas u tag bilaamaan marka tusaale ahaan labadaas usoo qaadan kara laakiin dee xanuuno noocaan noo iman ma jirto kansarka aada u badan waxaa u badan cunada dumarka caruurta caruurba aan neefsan karayno matalcadada kaga yaalaan waxaa ka mid ah odayaa daraga weliba da-da oo dhaxan ku jiraan kaadi haystooda iyo kaadi mareennada ama qanjirka brosilka yidhaahdo uu weynaaday oo aan kaadi ceshan karayn ama kaadida hayso yana ka mid a laakiin waxa ugu badani burooyinka maskaxda ku dhaca ayaa arktaa jajabka ayaa noo yimaada iyaguna marka oo ama shilal shilalka baaburtu keento marka waa ka mid xanuunadaasa ka mid a laakiin waa labadaas ugu badan waayo marka muddadii isbitaalka ee la aasaasay ama uu jiray tira intee laeg oo dhakhaatiir aad soo saarteen hadda waxaa soo baxay weynaa saddex difo difo dhakhaatiirta badanaaba kuwii weli waxay sanaan iskaal afartan qof bay ahaayeen kuwa xigay waxay ahayd shan iyo afartan qof kuwa hadda baxaya iyana iyana waa afartan iyo laba qof marka dhakhaatiirta noocaan soo saarnay ma qolo waliba qolada dee ka dambaysana way kasii fiicnaanaysaa waayahay tayada dawooyinka ka waran
dawada runtii waddanka la midnahay kambaniyada ugu waaweyn waddankana dawada ku iibsan ayaan isku dayna dawada ugu badan waxaan isku dayna aan ka keeno yurub ayaan waxaan isku dayna aan ka keeno laakiin saasay tahay haddana dawo kale oo iyana waddamo kale iibshaa ka kala haddana waan waan iibinaa marka istalada waddanka umaan la midnaa wax dheeraado anagu aan kaga duwanaa ma jiraan barnaamijkii caawa iyo diljirna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulantadeena dambe barnaamijka mid lamid intaan sugan doono waa jamaal faarax aadan oo barnaamijkeedii la socodsiinayda ku dhaafaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu